فخور فخور بإسلامي فمنه ارتويت أنا الظامي هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي bismillaahi raxmaan raxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kulanti wacan dhegaystayaal idilkiinba meel kasta oo aad joogtaan kusoo dhowaada barnaamijka dhuuxa waraysyada warbaahinta alfurqaan caawo oo jimco ah waxaad ku dhegaysan doontaan ciidamada mujaahidiinta al-shabaab oo qarax la beegsaday gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamada uu maraykanku tababaray ee danab khasaaraha ka dhashay weerarkaasi iyo madaafiic lagu garaacay saldhig ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin duleedka kismaayo ayaad dhegaysan doontaan shir ay isugu yimaadeen beelaha madarkicis hiraab oo ka dhacay magaalada jowleh ee xarunta wilaayada mudug maxaa looga hadlay shirkaasi khudbadihii laga jeediyey ayaad maqli doontaan xildhibaan ka tirsan baarlamaanka oo si kulul uga hadlay tallaabadii dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay ku burburiyeen guryo ay dad shacab ah deganaayeen oo ku yaala ceelasha biyaha wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka oo sheegay in dowladaha reer galbeedka ay ka walaacsan yihiin xaaladda amni ee dalka qodobadaasi xubinta caafimaadka wararkii ugu dambeeyay arrimaha caalamka iyo warbixin ku saabsan toddobaadkan howlgallada ay fulisay xarakada shabaabul mujaahidiin ayaad maqli doontaan waa mar kaliya dhuuxa
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa labaatanka bisha muxaram sanada kun afar boqol afartan iyo lixda hijriga ah aan ku bilowno barnaamijka ciidamada mujaahidiinta waxa ay qarax la beegsadeen gaari cabdibila ah oo ay la socdeen ciidamada uu maraykanku tababaray ee danab kaas oo ku socdaalaya agagaarka deegaanka cabdala birowleh ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa shan askari dhaawacuna waa saddex kale gaariga cabdibilaha ah ayaa gebi ahaantii saba burburay sidoo kale ciidamada mujaahidiinta waxa ay gelinkii dambe ee maanta madaafiic ku garaaceen saldhigga ciidamada jubbaland ay ku leeyihiin deegaanka buula guduud ee duleedka magaalada kismaayo dhaawaca waa shan askari oo ka tirsan ciidamada maamulka jubbaland هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السامي waa hagaa qaybaha hore ee barnaamijka dhuuxa ayaan tallaabsanaynaa markana kusoo dhowaada xalqada sagaashan iyo sagaalaad ee xubinta caafimaadka doctor qorax cabdulqaadir oo ka mid ah dhakhaatiirta soomaaliyeed ee ka howlgala isbitaalka jilib ayaa noo soo jeedinaya ee dhegaysi habboon أمتنا تشبه بنيانا وليبقى البنيان قويا نتعاون في الخير جميعا نتكاتف في الحق سويا doctor caawo waxaad noo faahfaahisaa cudurka la yidhaahdo bibola disorder calaamadihiisa waxa keena iyo talooyin waxa aad ka siinayso dhegaystayaasha bismi illaahi araxmaan araxiim Eh, bipolar disorder magacyo badan buu leeyahay waxaa kaloo loo yaqaanaa bipolar affective disorder bipolar illness manic depression bipolar disease intaba waa magacyadiisa caanka ah marka waa cudur maskaxda ku dhaca sida magaciisa laga fiirin laga arkana bi waa labo bola waa laba dhinac cirif marka waa cudur laba cirif la ah ama laba dhinac la ah oo ah marna qofku inuu la imaado farxad xad dhaafsan marna uu la imaado niyajab zaa'id ah caafimaad ahaana waxaa lagu qeexaa is a mental disorder that causes periods of depression and periods of elevated mood oo macnaheeda ay tahay waa carqalad ama dhibaato ku dhacda garaadka ama maanka ama maskaxda taasoo sababto xiliyo niyadjab ah iyo xiliyo kaloo ayadana farxad ah waxyaalaha sababa sida saxda lama yaqaano laakiin waxyaalaha xiriirka lala waxaa ka mid ah environmental and genetics genetics waxaa laga wadaa yani waa hiddo aabe awoowo abti adeer dadka kugu xeeran environmentalna waxaa la dhahaa qofka inuu wax la kulmay noloshiisa saameyn ku yeelatay sida childhood abuse ilmo yar oo yacni waagay yaraayeen kufsi lagu sameeyo oo kale ama la jir dilay xaaladan way la imaadaan long term distress yacni murugo muddo dheer qofka daa'imtay way la ima- wuu la imaadaa qofka calaamadihiis waxaan u kala qaadaynaa marka manic oo ah mid aad qofka ula imaan farxad zaa'ida iyo mid depression ah niyajab ah midda maalinka qofka wuxuu la imaanayaa calaamada waxaa ka mid ah grandiosity ah qof isla weyn buu noqonayaa oo yacni aaminsan inuu asaga macnahaba adduunkaba gacanta ku hayo mararka qaarkood asagoon waxba la joogin qofka wuu la imaanayaa wuxuu kaloo la imaan karaa eh, waxaa loo yaqaan diminish need for sleep hurdada ku yaraanaysa qofka inuu seexo waa qof soo jeed badan waaye waxaa kaloo calaamadiisa ka mid ah excessive talking inuu hadal badan la imaado ama speech pressure waxa loo yaqaano oo ah hadal cadaadis wato zaa'id ah oo yacni aan laga fiirsan inuu qofka la imaado waxaa kaloo ka mid ah racing thoughties or flight ideas inuu la imaado qofka yacni fikrada waxaa ku jira asaga yacni waxyaalo lagu tartamo gaari in la orodsiiyo oo kaleeto mooto lagu tartamo ama yacni fikir duulimaan ah inuu asaga uu du- duulo ama diyaarado uu duuliyo waxaasuu ka sheekeeyaa xaqiiqadana meesha lama joogo oo xilliga ahayd ma aha keliya evidence of dis- destructive waa qof aad iyo aad u kacsan markii la fiirsho oo iska muuqanaysa si u kacsan yahay rifaati ah increase level of goal activity at home at work or sexually waa qof macnaha hadafka markaas ama goolka ama yoolka uu leeyahay aad xoog u saarayuu noqonayaa oo ah hadday tahay shaqada guriga hadday tahay shaqada meeshuu ka shaqeeyo iyo hadday tahay xaqa gogashaba aad buu xoog u saaraya markaan oo kaleeto waxaa kaloo kamid a calaamaha lagu arkayo excessive eh, pleasurable activities Eh, wuxuu la imaanayaa waxyaalaha lagu raax yani farxadda ka imaado laakiin cawaaqibtooda dambe aan la mahadin sida in la sameeyo ciyaaraha yani dhibaatada badan ka dhalato oo khatarta keeni kara yuu qofka aada u jecelyahay Een, haddaan fiirino dhinaceeda kaleeto ilaa waa bibola waa laba cirif leh Ka- cirifta kale qofka markuu joogo haddana saa dareemisa calaamadahan afar maalin buu isbedelaan afar maalin waa saan haddana afar maalin kale waa saan badanaana qofka labada isbuuc oo ugu horeyso intuusa qofka macnaha xaalad kale gelin oon aan hadda sheegin yaa lagu arkaa Een, waxaa kamid oo kaleeto marka- maalmaha ugu horreya waxaa lagu arkaya markuu depressionka u yahay awoodiisa ama rabitaanka wax kasta oo qofka shaqa inuu naco inuu miisaankiisa kordho ama yaraado inuu abiteedkiisa kordho ama yaraado inuu hurdada aada u seexdo hurdo dheer galo ama ay ku yaraato hurdada ama hurdo la-aanba ku dhacdo inuu noqdo qof murqo ahaan u daalan inuu noqdo qof rajo la-aan ah rajado dhan uu beelo wax rajo ah oo adduunka uusan ka lahayn inuu dareemo ama dembi inuu galay aad u dareemo qof walwalay uu yahay waxaa kaloo ka mid a qofka inuu uu yareeyo yacni xoog saarista yacni hadday tahay waxbarasho hadday tahay dhegeysiga ma saari karo maskaxiyan uu u culus yahay calaamahaasaa lagu arkaa waxyaalaha lagu baaro waxaa ka mid ah mental status examination oo loo yaqaano oo garaadka lagu baaro affect ama mood yacni haddii la- in la fiirsho qofka jeceelkiisa iyo shucuurtiisa labadaba in la tijaabiyo ee in la fiirsho thought content fikirkiisa macnaha ama garaadkiisa in la fiirsho perception fikradihiisa in la fiirsho cognition garashadiisa in la fiirsho physical health muuqaalkiisa guud in la fiirsho caafimaadkiisa waxyaala laga baro waxaa ka mid ah c b c e c r eh, fast glucose level electrolyte level protein levels thyroid levels secretin and blood urea nitrogen liver and lipid panel substance and alcohol screening hiv vdr waa badan yihiin waxaana baartaan la marsiyaa waxa loo marsiya waxaana baartaan waxay tahay cudurro badan oo lagu qaldaa jiro oo jirka soo galo oo aan ahayn cudur maskaxeed ah kadib maskaxda u gudba intaas baa laga kala saaraya daaweyntiisa laba loo kala qeeshaa pharmacotherapy daawo wuxuu leeyahay calaamadan looga hortago oo qofka normal looga dhigo isbitaalkana way taallaa Eh, waxaa kaloo jirta waxa loo yaqaana non pharmacotherapy ayadoon la isticmaalin daawada isbitaalka taalla waxaa la isticmaala loo yaqaana electroconvulsive therapy oo ah in koronto s- s- la isticmaalo qofka lagu dejiyo kahortag uu leeyahay cudurkan waxaa ka mid a adkaaru sabax qofka inuu daa'imo adkaaru lmasaa inuu daa'imo adkaaru noom inuu daa'imo weyse inuu qabo qiraa'atu lqur'aan inuu ku bilaabo subax markuu soo kaco asoon wax kala qaban intaas qofka hadduu sameeyo cudurrada maskaxda ku dhaca daawuu ka helayaa insha allahu tacaala waa mahadsantihiin assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu وتحرك كالطير نشيطا لا تكسل وتقدم هيا في كل نشاط مرضي كن معوانا ايجابيا
هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag markaana waa wararkii ugu dambeeya umuuraha caalamka waxaa isku soo duway oo ah laba noo soo diyaariya halkaana ka soo jeediya waryaheena cabdiraxmaan badar aad baad u mahadsantahay maxamed daahir dowladda xabashada etoobiya ayaa mar kale ku celisay damaceeda ku aadan qabsashada qaybo ka mid ah badda soomaaliya abiy axmed oo ah ra-iisul wasaaraha etoobiya ayaa kulan uu shalay magaalada adisababo kula yeeshay xisbiga mucaaradka wuxuu tafaasiil dheeriya uga bixiyey xaaladda guud ee waddanka iyo dadaalada ay ku doonayaan inay ku qabsadaan badda soomaaliya wuxuu sheegay in sanadkii horey dhammaan dalalka dhaca geeska afrika u direen codsi ah inay etoobiya siiyaan marin badeed balse aysan ka soo jawaabin kadibna ay qaateen tallaabada ah inay heshiis la galaan maamulka somalilan si ay u qabsadaan qaybo ka mid ah badda soomaaliya isagoo hadlaya ayuu sheegay in xisbiga talada haya ee b b uu isku raacay inaan marnaba gorgortan laga galin arrinta badda ayna ka go-an tahay fulintii heshiiskii horaantii sanadkan la galay muuse biixi xisbiga mucaaradka ayaa abiy axmed ku taageeray damiciisa badda soomaaliya arrintaasoo bannaan ka soo dhigtay in xabashiday ka wada siman yihiin boobka badda iyo beriga soomaaliyeed hogaanka dowladda ethoobiya ayaa mar walba ay kulmo siyaasadeed qabanayaan waxay ku hadal qaadayeen damacooda guracan ee ku wajahan badda soomaaliya duuqayma ka dhacay marinka khaza iyo weeraro lagu beegsaday ciidamadaas haynada yuhuudda tan iyo subaxnimadii maanta waxaa magaalada khan yunis ka dhacay duuqaymo kala duwan oo ay ku shahiideen dad gaaraya labaatan iyo kow ruux halka ay ku dhaawacmeen kuwo kale waad u badan iyadoo sidoo kale ay ciidamada yuhuudda duuqimo kala duwan ka geysteen deegaanka bani sahiil ee bariga magaalada waxaana halkaasi ka dhashay khasaare dhimasho iyo dhaawac iskugu jira ciidamada muqaamada waxay deegaanka ziinah ee magaalada khanyunis ee koonfurta marinka khaza ku dileen askari yuhuudda oo halkaasi ku sugnaa sidoo kale ciidanka yuhuudda oo isku aruursaday meel u dhow masjidka dilaal ee magaalada khanyunis ayay ciidamada muqaamada howiyaal ku garaaceen waxaana halkaasi ku baxay askar badan oo yuhuud ah halka ay ku dhaawacmeen kuwo kaloo aad u badan gaari mikraaf ah ayay sidoo kale ciidamada muqaamadu ku beegsadeen deegaanka sheekh ridwaan ee magaalada khanyunis waxaana halkaasi ku basbeelay gaarigii dhimasho iyo dhaawac ayayna u qaybsameen wixii askar ah ay gaarigaasi saarnaa sidoo kale wararka ka imaanaya deegaanada daanta galbeed ayaa waxay tilmaamayaan in saddex ka mid ah askarta gumaystaha yuhuudda lagu dhaawacay toogasho ka dhacday waqooyiga daanta galbeed wakaaladda wararka ee hebrow ayaa sheegtay in saddex yuhuud ah ay ku dhaawacmeen rasaas ka dhacday deegaan u dhow magaalada khaliiliya ah waxay intaa ku dartay in dhaawacyadu ay iskugu jiraan kuwo fudud iyo kuwo dhexdhexaad ah maamulka gumeystaha yuhuudda ayaa sheegay in rasaasa laga soo dhiday gaari marayay meel u dhow albaabka laga soo gala magaalada khaliiliya kadibna uu baxsaday qofkii toogashada geystay ismaaciil cumar geelle uu heshiis cusub u saxiixay madaxweynaha faransiiska qasriga madaxtooyada dowladda faransiiska ee magaalada bariis waxaa kulan ku yeeshay ismaaciil cumar geelle iyo emmanuel macron faransiiskoo laga soo celiyey inta badan dalalka dhaca galbeedka qaaradda afrika ayaa hadda isku dayaya inuu xoojiyo joogitaankiisa geeska qaaradda afrika ismaaciil cumar gelle iyo macron waxay sheegeen inay wada saxiixdeen heshiis cusub oo dhanka difaaca ah war-saxaafadeed ka soo baxay madaxtooyada bariis ayaana lagu sheegay in dib loo cusbeeneysiiyey heshiiskii dhanka difaaca oo labada dhinac u dhexeeyey faahfaahin dheeri ah lagama bixin waxauu ku qotomo heshiiska difaaca faransiiska ayaana horey u gumaysan jiray jabuuti welina isaga ayaa waamirta siiya madaxda dowladda jabuuti waxaana xusid mudan in jabuuti ay saldhig milatari ku leeyihiin ciidamada faransiiska oo tiradooda lagu sheegay kun iyo shan boqol oo askari dowladaha maali burkina faso iyo niger ayaa horaantii sanadkan dalalkooda ka soo ceeliyey ciidamada faransiiska ee gumaysiga ku joogay waxayna ku badasheen caluushadu sheekaystayaal ruush ah madaxweynaha kenya oo xubno ka mid ah mucaaradka u magacaabay wasiiro madaxweynaha dalka kenya william ruutu ayaa magacaabay afar xubnood oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ee ugu waaweyn dalka kenya si ay qayb uga noqdaan golaha wasiirada cusub xilli ay weli soconayaan dibadbaxyada gelgelaya dalka oo dhan ruutu ayaa ku dhawaaqay xubnaha la magacaabay isagoo khudbad u jeedinaya dadweynaha waxaana uu ballan qaaday inuu soo magacaabi doono golo wasiiro cusub si uga jawaaba sii socoshada mudaaharaadyada uu halisku haya inuu xukunka sii hayo ku dhawaaqistan ayaa timid laba toddobaad kadib markii ruutu uu meesha ka saaray golihii wasiiradii hore iyadoo dibadbaxyada ay sababtay canshuur kordhin loo qorsheynayay dalka oo dhan islamarkaana uu khasaare baaxad leh ka dhashay sargaal ka tirsan sirdoonka gumaystaha yuhuudda oo lagu dilay dalka falastiin ciidamada gumaystaha yuhuudda ayaa subaxnimadii hore maanta ku dhawaaqay in sargaal ka tirsan sirdoonka yuhuudda uu u dhintay dhaawac kasoo gaaray dhowr maalmood ka hor weerar loo adeegsaday mindi iyo gaari jirsiin weerarka ayaa ka dhacay magaalada ramla oo dhacda wadada isku xirta magaalooyinka jafa iyo qudus sargaalkan dhintay ayaa lagu magacaabi jiray iriyal tubas wuxuuna ka mid noqday saraakiisha iyo askarta lagu dilay weerarada keliya duulimada ee lagu dhigbixinaya gumaystaha yuhuudda ruushka oo madaafiic ku garaacay kharkiif saraakiisha yukrain ayaa sheegay in weeraro isku xigxigow ay ciidamada ruushka ku bartilmaameysadeen magaalada kharkiif ee waqooyi bari yukrain lagu dilay ugu yaraan saddex qof halka lagu dhaawacay lix kale kharkiif oo ah magaalada labaad ee ugu weyn yukrain ayaa ka mid ah meelaha sida joogtada ah duqeymaha cirka ay la eeganayaan ciidamada ruushka tan iyo markii uu bilowday dagaalka uu madaxweynaha putin ku qaaday ukraine bishii febraayo ee sanadkii labada kun labaiyo labaatankii booliiska ayaana sheegay in duqeynta lagu beegsaday deegaan dhaca koonfurta magaalada kharkiif lagu dilay saddex qof iyadoo ay weli socdaan howlgallo gurmada ah intaas ayaan caawa dhegaystayaal kusoo gabagabeyneynaa wararka caalamka هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام shir ay isugu yimaadeen beelaha madarkicis hiraab ayaa ka dhacay magaalada jawlah ee xarunta wilaayada mudug shirkaas ayaa looga arrinsanayay koryeelidda kitaabka allah iyagoo xaliyey waxyaabihii dhexdooda ahaa haddana waxa ay sheegeen inay diyaar u yihiin difaacidda shareecada islaamka iyo garab istaagga mujaahidiinta bariga afrika kelimaad kala duwan ayaa shirka laga soo jeediyey waxaan ku horumareynaa naqiib cali maxamuud maalin oo aqriyay bayaanka beesha madarkicis بسم الله الرحمن الرحيم ujeeddo shir wada tashi ah oo u dhexeeyey beesha madarkicis hiraab shirkaas oo socday muddo labo maalmood ah kana dhacay degmada jowle waxaana looga arrinsanayay koryeelidda kitaabka iyo ku dhaqanka shareecada islaamka wadahadal dheer kadib waxaa ka soo baxay qodobadan soo socda number kow xoojinta ku dhaqanka shareecada islaamka nambarka labaad difaaca diinta dalka iyo dadka nambarka saddexaad waxaan caddaynaynaa inaan beri ka nahay isbahaysiga saliibiga ah iyo murtadiinta ee duulaanka ku soo qaaday dhulka wilaayadu ee lagu maamulo shareecada islaamka nambarka afraad waxaan diyaar u nahay inaan la garab istaagno shareecada islaamka naf iyo maal nambarka shanaad waxaan cambaaraynaynaa dagaalbeeleedyada ka socda wilaayada mudug qayb ka mid ah nambarka lixaad waxaan ugu baaqaynaa beelaha walaalaha ah ee ku dagaalamaya gobolka in ay usoo xugun tagaan shareecada islaamka nambarka toddobaad waxaan ugu baaqaynaa ummadda muslimiinta ah ee soomaaliyeed gaar ahaan beesha habargidir ee dega gobolada kala duwan inay qeyb ka noqdaan difaaca ku dhaqanka shareecada islaamka waxaan baaq toobadkeen ah u diraynaa dhallinyarada soomaaliyeed ku halaagsamaysa la dagaalanka shareecada islaamka gaar ahaan kuwa ka soo jeeda beesha madarkicis nambarka sagaalaad waxaan si buuxda uga soo horjeednaa boobka iyo xaraashka hantida ummadda soomaaliyeed ee ay ku lug leeyihiin madaxda murtadiinta iyo wadamada shisheeye iyo hay-adaha gaalada ah nambarka tobnaad waxaan ugu baaqaynaa ummadda soomaaliyeed inay ku midoobaan kitaabka alle iyo sunnada nabiga sala allahu calayhi wasalam allahu akbar kabiira walxamdu lilaahi kaiira wasubxaana allahi bukratan waasila qodobadaas ayaa ka soo baxay shir murtiyeedkii ay wadaagtay beesha madarkicis oo socday muddo laba maalmooda waxaana naga go-aana inaan dhaqan gelino bunuudan iyo qodobadan beeshuna waxay qaadatay wamaa aataakum rasuula fakuduuh wamaa nahaakum canhu fantahu kaasi waxa uu ahaa naqiib cali maxamuud maalin markaana waa naqiib cali saciid axmed roobleh waxaan rabaa inaan caddeeyo bayaanka uu akhriyey naqiibku waa bayaankii aan ku heshiinay oon ka soo saarnay shirka labada maalmood noo socday insha allahu tacaala inaan dhaqan gelinnona waa rajaynaynaa ilaahayna waxaan ka codsanaynaa inuu noo fududeeyo waxaan leenahay waxaan duulaan ka nahay oo aan caddaynaynaa inaan gaalada iyo waxa ay wado iyo dhaqamada guracan oo oo mugtaa laga soo waariday ee, gaalada iyo murtadiintu ay isku waafaqsan yihiin inaan beri kana caddaynayno ha isku soo dayinina ilaahay kitaabkiisaan qaadannay awal baan ku dhalannay inaan ku dhaqannaan diyaar u nahay inaan isku xukunnaan ku ballannay waxaan u dhalannay beesha habargidiraa u fadhisa meeshaan annaga waxaa garab iyo mus- walaal noo ah muslimiinta gaalo iyo wixii dhaqan lale iyo wixii shaqo kuleh cidday raban ha u dhasheen beriyan kana waxaan caddaynaynaa bayaanka meesha ku qoran inaan qorannay oon ku heshiinay annagoo ergo badan ka kooban oo dad aad u fara badan baa hoolka fadhiya dadkaas ku fadhino qof walboo naga midi mas-uuliyadda saaran ilaahay hortiisa uu ka qaaday iyo dayicna leen inaan ka beri noqonno gaal iyo murtad iyo munaafiq inaan ka beri noqono diyaarun tawxiidka ha nagu- na waafajiyo diinkiisa ilaahay macnaha kor yeelo ilaahay isagaa ballan qaaday wixii ilaahay ballan qaaday ilaahay ballanta kama baxo waana aragnay annaga waana ku soo duulay kor iyo hoosaa meel ka soo weeraray wixii dhammayna waxay ku baabi'een muddo yar oo kooban ilaahay baa baabi'iyey subxaanahu wa tacaala muddo yaroo koobana ilaahay ku baabi'iyey waxay noqdeen wixii ay wadeen iyo makrigoodii iyo dhagartoodii iyo maalkoodii ay soo aruuriyeen sidii ilaahayba u sheegay maalkooday ku bixinayaan inay ilaahay kitaabkiisa ku dumiyaan waana ku bixi doonaana ilahay yidhi subxaanahu wa tacaala aakhirka u dambeeya insha allah iyo waxay la kulmi doonaan iyo qoomamu sidii la kulmeen waan aragnay aayaddii qur'aanka oo ilaahay nugula had- nagu- noo sheegay oo hadlaysa la kulan een, sidii u shaqaynaysa ilaahay noogu sheegay annaga waa maqli jirnay sidaan qur'aanku uu u hadlaayey oo nalaku tafsiiray waxaan u aragnay iyadoo shaqayday oo ilaahay sidii u- noo- u shaqaysayaan aragnay subxaana wa tacaala Ee, beesha madarkiisa yaanan ka cajisin inaan ninka la yidhaahdo kitaabka nala kama laha ilaahay baa na siiyey ilaahay baa na fahamsiiyey ilaahay baa na baray ilaahay baa cadowga maanta waxaan nahay odayaasha ku dhaqanka shareecada islaamka qolaa maanta waxay u sacyinaysaa inay ilaahay kitaabkiisa dumiyaan annaguna waxaan u sacyinaynaa eh, ayaga macnaha cagsigooda inaan ilaahay kitaabkiisa inaan wax ka kor yeelno gacanta midigta ku qaadno ilaahi subxaanahu wa tacala waxaan ka codsanaynaa inuuna waafajiyo meesha dariiqa mustaqiimka ah oo isagu raalli ka yahay waxaan balaayo idinku haysta duurka geedaha idinku ceshanaya inta ka soo laabataan ilahay u toba keentaan kitaabkiisa ku dhaqma qof alla qofkii yidhaha kitaabka ilahi lagu dhaqmaa walaal idiin ah qofkii ku dhaqmaaya walaal idiin ah qofkii tadbiiqinaya walaal idiin ah qofka dhahayo kuma dhaqmi kar- kitaabka kuma dhaqmi karne meel naga dhigana cadowgeenna waa cadowga ilahina waa beesha aan ka dhaalnay oo madarkicis waxaan ugu baaqaynaa oon u sheegaynaa qoryo naar u gora ha noqonina oo ilaahay u tooba keena oo ilaahay kitaabkiisa qaata oo cadowga ilaahay ka soo hara war cadowga ilaahay ka soo hara oo maalin kasta adinkoo adduunna seegay aakhirana seegay oo madaxii muxuu inta isku kiin burburay ee, naftu ninka le- idinka dhacday waa hore oo wax idin qaadayo wax idin duubayo wax idin dayactira midna aan lahayn meel geeda dhexe hortooda yaan bahala idinku fiicnaan idin lahayn adigoo kitaabka ilaahay duulaan ku ah kitaabka ilaahay kuma duuli kartaan waxba kama bedeli kartaan waxba kama qaban kartaan annaga beesha madarkicis haddaan nahay waxaan qaadanay ku dhaqanka shareecada islaamka awalna waan ku dhalanay gacanta midigta madaxa korkiisu noo saaray insha allahu tacaala qof kasta oo isku daya inuu inuu dumiyana inaan asaga duminaan diyaar u nahay inaan asaga duminaan diyaar u nahay ilaahay hortiisaan ku ballannay haddana muslimiinta hortoodan ka- ka ballamaynaa wixii muslimiinoo na dhegaysanaya u sheegaynaa kaasi waxa uu ahaa naqiib cali saciid axmed roobleh iminkana waxaa idinku soo maqan kelimad uu kulanka ka soo jeediyey naqiib cabdiraxiin maxamuud bacdow
haddaan nahay beesha madarkicis hiraab ama loo yaqaano habargidir walaalayaal waxaan bara- beri ka nahay hadday xildhibaan leeyihiin hadday wasiirra yihiin hadday askar yihiin haddii ay bahalka la yidhaha shaqaalo hoose yihiin waxaa dowladda ridadaa ku jira ee madarkicis hiraab sheegta nama matelaan shaqo kuma lihin beriyaan ka qaadannay ismana soo galno haddaysan kitaabka ilaahay u soo laaban sidaasaan cod dheer ku leenahay annaga waxaan diyaar u nahay ku dhaqanka shareecada islaamka difaacidda diinta dalka dadka ayaan di- diyaar u nahay waxaan ka soo horjeednaa xaraashka badaha la xaraashanaayo dhulka la xaraashanaayo dadka la xaraashanaayo ayaan ka soo horjeednaa raallina kuma nihin mana ku noqon doonno haddaan nahay beesha madarkicis raab ama loo yaqaano habargidir ee gobolka mudug cod dheeraan baaq dheeraan ku jeedinaynaa Een, waxaad ogtihiin walaalayaal qabuurihii iyo dadkii masaakiinta ah, berimageydada ahaa iyo dadkii waxmaysatada ahaa baldooshaa la geliyey meel kastaa cagafcagaf la geliyey meel kastaa la dhibaateeyey waa hooyooyinkeen waa walaalaheen waa dadkii maatada ahaa ee dadka beeshaan ka soo jeeday waxaa lagu barakiciyey muqdisho waxaad kaloo og tihiin shirkii ka dhaca ankara dekedda baasha la yidhaahdo hobyana la siiyo etoobiya dadka noocaasa annagu waxaan ka nahay beri aan ka nahay xabaddaa naga dhexayda xinjirtoodaan bannaysanaynaa ilaahayaan ugu dhowaanaynaa raallina ma ka noqon doonno in dalkeenna dadkeenna diinkeenna la dhibaateeyo wax raalliya ma ka noqon doonno haddaan nahay beesha habargidir insha allahu tacaalaa ficilkeediina waa la imaan doonaa gobordhow oon dheerayn insha allahu tacaala waa la imaanaynaa gacanteennaan ku suulinaynaa wixii xun wixii fiicanna waa ku qaadanaynaa insha allahu tacaala kuwa ku jira dowladda ridada ah ee maanta askarta u ah waxaan leenahay caadaad ku baaba'deen waxaad ku baaba'deen meesha la cows weynaad ku baaba'deen waxaad ku baaba'deen meesha la yidhaahdo galcadaad ku baaba'deen waxaad ku baaba'deen meel kasta oo xasan gurguurte oo ciidan geeyaad ku baaba'deen wax danahoo idinkugu jira ma leh dhaqaale kama heshaan diin la-aan waa tihiinoo waxa weeye diintiiniyaad ka tagteen dadkiiniyaad dhaafteen kuwa dhintay waaba tageen inta nool waxaan leennahay caana daatay dabadoodaa la qartaa ka soo laabta ilaahay u soo laabta toobadu waa furan tahay soo laabta intii aan gacanta mujaahidiintiinu gaarin intii aadnaan aakhiradiinna aadnaan seegin adduunyadiinna aadnaan seegin wiilashana saasaan ugu baaqaynaa ka soo laabtaan leennahay kuwa dhex fafadhiya oo- oo oo- oo murtadiinta u waaweyn oo wasiirada leh oo xildhibaanada lena waxaan leennahay haddaadnaan ka imaanin kuraasta aad ku fadhidaan iyo meelaha aad ku dhuumaalaysanaydaan hadday yihin madaxtooye hadday yihin baarlamaanka meelaha aad ku sheegtaan insha allahu tacaala biidni illahi alkariim annaga idinkugu imaanayna kasoo laabtaan leennahay gacan kale ma safrsan doontaan cid kale idin soo aadi maydo waa ilaahay aad ka furateen een, ilaahay diinkiisana qofkii ka baxa wax u gargaara oo gargaaro kara ma leh annaga gargaaraheennu waa allah adinkana gargaarihiinnu kollaytaba waa turaam turaam marka waxba idinka celi maayo soo laabtaan leennahay intaasaan ku baaqaynaa wixii aan qaadnay oon ilaahay hortii ka qaadnay aan ka run sheegno yaanaan ka been sheegin qowlkana aan ficilku darno nafta aan bixinno aan maalka bixinno aan annagu furumaha tagno aan ka hormarno walaalaheenna mujaahidiinta ah ee aad aragteen caana maalka iyo miradhalka iyo waxa weeye kala damnayntii amniga aan ku helnay waxa weeye dhiiggooda aan ku helnay intaas aan kaalmayno kana kaalmayno cadowga sidaasaan dadka meeshaan jooga leeyahay kulanka sidoo kale waxaa kelimad ka soo jeediyey sheekh xasan abu xamsa waaliga wilaayada islaamiga ah ee mudug بسم الله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين صلى الله وسلم وبارك على محمد وآله وسلم أجمعين قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا جزاكم الله خيرا أولا الله تبارك وتعالى أن مهد علينا nimcadiisa faraha badan ee uuna siiyey ee aynaan koobi karin haddaan tirtirinno maanta oo dhan humma waan u mahadcelinaynaa qaraabada qabaa'isha ka kooban ee madar kicis ee shirkan qabsaday labada maalmood socday oo bayaankiisa aad arkayseen meesha laga akhriyey runtii waan u mahadcelinaynaa habar gidiroo u kulansan wargobonnimadeennii iyo dadnimadeennii ilaahay kitaabkiisa aan kor yeelno intay u kulmeen haddana go'aammada aad arkayseen soo saaray waxaan is leeyahay waa guul muslin iyo gaal jabkiis waxaan rajaynayaa insha allahu tacaalaa midnimada aad gaarteen inay horseeddo cadog badan markuu magaciinna maqlaba inuu iska cararo iska tago ewel moogtaa waa iska kala maqmaqneedeenoo laakiin mar maantay haddii maskaxdiinna aad kulmiseen kuna ballanteen maalkiinna iyo muruqiinna inaad kulmisaan ood maanta meesha aad soo gaarsiisaan ka sii wadaan ilaahay kitaabkiisana ku kor yeeshaan insha allahu tacaala waxaan rajaynaynaa cadow badan inay dhaawacdo intaadanba gaarin adinku insha allahu tacaala annagu een, waa soo dhowaynaynaa shirkii aad qabateen iyo qodobadii ka soo baxay waa soo dhowaynaynaa kor baanu qaadaynaa insha allahu tacaala waan inla qaadaynaa waxaan leennahay allah tabaaraka wa tacaala miisaanka xasanaadka ha inin saaro abaalkiinna ha gudo wixii aad sula timideena tala ahaa insha allahu tacaalaa baaqiinnu annaga xaggeenna wixii ku aadan ee kaabaya go'aammada aad qaadateen kaabaya diyaar baanu nahay waxaan leennahay dadka gumoobay ee gaalada u gacan galay ee awrka ugaareed noqday ee diintoodii ka lumay ee dadnimadoodii ka lumay ee deegaankoodii ma garanaysaa waxaan la oqoon ku beddeshay waxaan leenahay diintiina u soo laabta dalkiina waa inin baahan baahan yahay ku soo laabta ilaahay u toobad keenaan leennahay waxaan ballan qaadaynaa raggan qabiilka ah iyo inta la midka ahba dadka ay soo reebaan cadowga ay ka soo reebaan annaguna inaan soo dhowayno markhaati ka noqonno toobadooda ilaahu ka aqbalna dhahna weliba waxaan rajaynaynaa shirkan inuu noqdo kii dunuubtiinna ilaahay ku dhaafo waxaan rajaynaynaa inuu noqdo mid mirihiisa ay gurtaan in joogto iyo in maqanba mid ay miraheeda gurato insha allahu tacaala talada aad gaarteen tala macno leh oo miraheeda owlaaddiinnu gurato oo kuwo kaloo naga dambeeya ha gurtaan aan rajaynaynaa inay dhasho insha allahu tacaala waxaan rabaa inaan tilmaamo een, dadku haddaysan wax kale xataa fiirin keliya ha la fiiriyo dhulka ilaahay kitaabkiisa ou ka dhaqan galay hooska shareecada ummadda harsanayso oo xukun tegayso maxaakiimtii islaamiga ahayd iyo meelaha kitaabka ilaahay uusan ka talin dastuurka loo hoos joogo nimankan shayaadiinta hoostooda ah bal fiiriya waxaad fiirisaan gabar la kufsada ma leh guri la kala dhaca ma leh hanti la kala qaata ma leh ummadda waxaa waaye qofka qof wax ku sheegato run iyo been waxay noqotaba ama ha malaysa ama se ha noqotee kitaabkaas ilaahayaa lagu kala baxaa gaaladu goormay naga raalli noqonaysaa goormay naga leexanaysaa inay na disho na dabandaabiyeyso na dumiso deeqeenna qaadato goormay daynaysaa waxay daynaysaa waxaa ayadu qusaaxbilaadka ah ee ay diinka ka dhigatay markaan annaguna ku qanacno waxay daynaysaa markay garbaduub noo xirtoy diinteenna naga saarto allah baa noo sheegay tabaaraka wa tacaala walaa yasaaluuna yuqaatiluunakum xataa yarduukum can diinikum ma arkaysaa gaaladu raalli inkama noqonayso ilaa ma garanaysaa ay inka celiyaan ama ay inku qanciyaan waxa ayagu ay wax ka dhigteen ma arkaysaa walan tardaa canka alyahuudu walannasaara xataa tatabica millatahum allah baa noo sheegay dhanka kale xaa yaallihi mujaahidiintu waxay rabaan yaa xataa yucdu ljisyata can yaddin wahum saaqiruun mujaahidiintu halkaasay u socdaan adinkuna hadda galabta taad qaadateen waa taasoo maa wax kale miyaad qaadateen yaa ilaa ma garanaysaa jisye ay gaaladu bixiso in ma og tahay madaxa la guro waa mid waa dariiqi mujaahidiintu horey u qaateen oo ilaahay amray adinkuna galabta aad qaadateen insha allahu tacaala waxaan rajaynayaa inaad adinkoo jilib jilib iyo qayb qayb raayadiinna u wato safka jihaadka aad ka qayb noqon doontaan ewelna waa ku jirteen taariikhdana ma ogtaha qolaba waxbay ku leedahay xoogoo meel dhaxaa biyuhu ka calweyne taariikhda habargidir waa la yaqaani ma ogta wax oo ma ahan oo la iska dhexdhahaya maaha waxaa anagu iska dhexdheheenna maaha marka ilaahay baa ku mahadsan inan garansiiyey inan xusiysiiyey war aan soo ceshanno gobonnimadeenna iyo dadnimadeenna iyo taariikhda wixii aan ku lehnay hogaamintii aan ku lahaynay kitaabka ilaahay aan soo ceshanno allihii in waafajiyana waan uga mahad celinaynaa adinkana waxaan leenahay jasaakum allaahu khayran dadka inaan cayminno oon soo celinno dadaalkeeda aan galno insha allahu tacaala waaba ku ballannay ciddii naga diidana haddee ayada warkeeda waa meelaan dhigna جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام waa hagaag markaana oo warbixin ku saabsan howlgalladii toddobaadkan sii dhammaanaya ay fulisay xarakada mujaahidiinta al-shabaab haddaba howlgalladii kusoo dhacay warbaahinta al-furqaan waxaa soo jeedinaya waryaheena maxamed sheekh cali aad baad u mahadsan tahay maxamed dhegaystayaal waxaad kusoo dhawaataan xubintii dhacdooyinka toddobaadka oo habeen weliba jimcaha aad kala socotaan warbaahinta alfurqaan qodobada toddobaadkan aan diiradda ku saari doono waxaa ka mid ah maalintii sebtida taariikhdan ku beegneed afar iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsan labaatanka julaay laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qarax ka fuliyey magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya qaraxa ayaa lala beegsaday mas-uul ka tirsan dowladda federaalka qaraxa ayaa ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa lagu beegsaday gaari u watay jenaraal cabdulaahi xasan bariise oo ah qaybta canshuuraha ciidamada booliiska dowladda federaalka qaraxa waxaa ku dhintay darawalkii kaxaynayay gaariga bariise halka sidoo kale ay ku dhaawacmeen laba askari oo ilaaladiisa ka mid ah isla maalintii sabtida ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa dagaal culus ku qaaday saldhigyada ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin buulo burte iyo beryire oo ka wada tirsan gobolada hiiraan iyo shabeellaha hoose ilaa iyo haatan maanan helin khasaaraha ka dhashay dagaaladaas maalintii xigtay ee xadda taariikhdii hijiryadan ku beegneed shan iyo tobanka muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada dhanka kalena waafaqsaneed koob iyo labaatanka bisha toddobaad laba kun afar iyo labaatanka weerar ka miin ah oo loo dhigay askar ka tirsan dowladda federaalk oo ku socdaalayay duleedka deegaanka misegawaah ee wilaayada galgaduud waxaa weerarkaasi lagu dilay hal askari waxaana laga soo furtay askarigaas la dilay qori iyo boosh uu ku hubaysanaa jo biden madaxweynaha dalka maraykanka ayaa ku dhawaaqay inuu isaga haray tartanka doorashada madaxtinimada ee soo socota isla maalintii axadda qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen magaalada muqdisho gaar ahaan meel kaabiga ku haysa akis kontarool afgooya qaraxa ayaa waxaa ku dhaawacmay laba askari oo ka tirsan askarta dowladda federaalka subaxnimadii isniinta taariikhdii hijiryadana ku beegneed lix iyo tobanka bisha muxaram sannada kun afar boqol lix iyo afartanka hijiryada waafaqsan laba iyo labaatanka julaay laba kun afar iyo labaatanka ciidamo aad u hubaysan oo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weeraro cagmarina waxay ku qaadeen saddex saldhig oo ku yaala duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose xirooyinka la weeraray waxaa ku sugnaa ciidamo isku dhaf ah oo ka tirsan dowladda federaalk iyo maamulka jubbaland saldhigyada martigeliya weerarada cagmarinta ah ay qaadeen askarta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa kale ah kow buulo xaaji oo siddeetan kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada kismaayo labo har buule oo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo saddex miiddo oo shan iyo sagaashan kilomitir waqooyi galbeed uga beegan magaalada kismaayo taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo war ka soo saaray weeraradaas cagmarinta ah ayaa sheegay in lagu dilay koob iyo toddobaatan isugu jira saraakiil iyo askar waxaana intaa dheer maxaabiis noolnool oo gacanta u galay mujaahidiinta iyo hub iyo saanado militari oo ay goobta uga carareen askartii weerarka ku habsaday wasiirka awqaafta ee maamulka la magacabaxay jubbaland ayaa ku dhaawacmay weerar kamiin ah oo ka dhacay inta u dhexaysa kismaayo iyo buulo xaaji wuxuuna la socday ciidamo gurmad ah waxaana la sheegay in labada lugood ay ka go-een muwaasasada alkataib oo ah garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa baahisay muuqaalo lagu soo gudbinayo dagaaladii ka dhacay harboole iyo miiddo kuwaasoo lagu arkayo ciidamada militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si garba siman u iktixaamaya xiryaha baraha internetka waxaa la isla dhex mariyay qaar ka mid ah sawirada saraakiishii ku baxay dagaaladii ka dhacay duleedka magaalada kismaayo ee gobolka jubbada hoose maalintii talaada toddobiyo tobanka muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan saddex iyo labaatanka julaay laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa qaaday silsilado weeraro ah kuwaasoo ka dhacay bay laamow iyo mandheera howlgal qorshaysan oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen gudaha degmada buur rakaba ee gobolka bay ayaa lagu beegsay isbaaro ay dadka shacabka ah ku baadayeen ciidamada maamulka koonfur galbeed oo ku taala gudaha degmada buurrakaba weerarkan ayaa waxaa lagu dilay saddex askari mujaahidiinta waxay gacanta ku dhigeen laba qori iyo booshashkooda dhanka laamow ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga askarta dowladda kenya ay ku leeyihiin deegaanka shaakaani ee gobolka laamow ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya weerarkan ayaa waxaa lagu dilay shan askari oo ka tirsan askarta dowladda kenya waxaana lagu dhaawacay afar askari oo ka tirsan isla ciidamada kenya dhanka mandheera ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay weerar culus ku qaadeen saldhig askarta kenyaati ay ku leeyihiin deegaanka dhamase oo hoostaga degmada lafey ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya dagaalkan ayaa waxaa lagu dilay hal askari oo ka mid ah ciidamadii weerarka la kulmay maalintii arbacada ayna soo dhaafnay siddeed iyo tobanka muxaram kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada waafaqsan afar iyo labaatanka bisha julaay sannadda laba kun afar iyo labaatanka ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar habeen dheelmad ah waxay ku qaadeen xirada ciidamada shisheeye ee deegaanka laanta buura isla shabeellaha hoose waxay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weerar qorshaysan ku qaadeen isbaaro ciidamada dowladda federaalk ku leeyihiin duleedka deegaanka laanta buura dhimashada waa saddex askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka dhaawacun waa laba kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa gacanta ku dhigay saddex qoriyo ak afartan iyo toddoba ah iyo booshashkooda isla maalintaas ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay howlgal qaraxa ka fuliyeen degmada qansax dheere ee gobolka baay kaasoo ay la beegsadeen askar ka tirsan xabashida etoobiya dhimashada waa shan askari oo etoobiyaan ah dhaawacan waa saddex askari oo ka tirsan ciidamada xabashida etoobiya ee duulaanka ku jooga degmada qansax dheere ee gobolka baay dagaalo lagu jebiyey ciidamada dowladda federaalk iyo maleeshiyaad beeleedka macuisleyda ayaa ka dhacay duleedka degmada runiirgood ee gobolka shabeellaha dhexe kaas oo dhex maray ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo askarta dowladda federaalka ugu yaraan saddex iyo toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalk ayaa lagu dilay dagaalkan halka lagu dhaawacay siddeed kale taasoo wadarta dhimashada iyo dhaawaca ka dhigaysa koob iyo labaatan askari marka laga soo tago khasaaraha dhimashada iyo dhaawaca waxaa jira saanado militari oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ku furteen dagaalka waxaana ka mid ah shan qori oo b kem ah qori r b g ah iyo laba mooto ay meydaanka dagaalka uga carareen ciidamada dowladda federaalka xadbeeneedka kenya iyo soomaaliya qarax ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ka fuliyeen xadbeeneedka u dhexeeya kenya iyo soomaaliya gaar ahaan dhinaca xigta magaalada mandheera ayaa lala beegsay goob isku imaatin ah oo ay ku sugnaayeen dad kirishtaan kenyaati ah qaraxaasi waxaa ku dhintay lix kirishtaan kenyaati ah halka ay ku dhaawacmeen shan kale mas-uuliyadda qaraxan ayaa waxaa sheegatay xarakada mujaahidiinta al-shabaab isla maalintii arbacada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa weerar saf ballaaran ah waxay ku qaadeen saldhigga ciidamada xabashida etoobiya ee degmada diinsoor ee gobolka baay in muddo ah waxaa la maqlayay jabaqda rasaasta iyo huwanka daryanka garneelada garbaha laga tuuro oo ay iswadaersanayeen labada dhinac shabeellaha hoose ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay dagaal culus ku qaadeen saldhigga ciidamada dowladda federaalk ay ku leeyihiin buundada bariire dagaalkan ayaa waxaa ka dhashay khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ilaa iyo haatan mehelin khasaaraha ka dhashay weerarkan dhegaystayaal xubintii dhacdooyinka toddobaadka waynaga intaa intaan xubintan teeda kale ku kulmayno waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo aan dib idinkagu celiyo maxamed daahir iyo barnaamijka dhuuxa waraysyada qeybaha ka harsan هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
hagaag xildhibaan mukhtaar saajid oo ka mid ah baarlamaanka dowladda federaalka ayaa si kulul uga hadlay tallaabadii dhowaan ciidamo ka tirsan dowladda federaalka ay ku burburiyeen guryo ay dad shacab ah deganaayeen oo ku yaala ceelasha biyaha waxa uu sheegay in wax laga xumaado ay tahay qaabka dadka lagula dhaqmay isagoona su'aale iska weydiiyey waxa mar weliba keena in xasan sheekh marka la doorto uu dhaco boob dhul ee dad goofley ah oo dhulkoodii lagu soo xadgudbay loogu yimid dhulkoodii ayagoo salaad subax jiifa ee laga barakiciyey cagaf cagaf loo soo qaatay iyo ciidan oo gurigoodii ayagoo hurda ayaga iyo caruurtoodii iyo waayeeladii ee lagu duldumiyey ee runtii dhibka nooca ah qofkuu gaaray unbaa dareemi kara iyo xanuunka ay leedahay ee waa nasiib daro in iyadoo labada kun labaatan iyo afarta la joogo in dalkayna soomaaliyeed looga dhaqmaayo sidii howdka xayawaanadii ku noolaa ee midka xoogga leh ou cunaaya midka kale ou ka awood badan yahay waa wax aan la aqbali karin la haddii aan idiin faahfaahiyo siday wax u dhaceen waa laga yaabaa inaan dadka oynaya waayeel laga oysiiyayo siddeetan iyo saddex jir ah iyo dad kale oo muxuu ah guryahoodii la duminaya inaad ka aragteen ee baraha bulshada iyo tiifiyada waa waa dhici kartaa arrintaa waxay raad ku leedahay ama ku salaysan tahay haddii aan idinka dabageeyo anigoo ah xildhibaan saajid waxay waxa waaye waa waa ceelasha biyaha waxa ka socda waxay ku dhacday niman maafiya ah aanan ku tilmaami karin inay bini aadan caadi yihiin oo caadeystay inay dadka dhulkooda ka dhacaan oo hore ay u dhacday inay afgooyo tageen isla magacyadan ku qaraabanayeen dhulaan leenahay dhaheen la ogaaday xitaa dukumentiga ay wataan iyo taariikhda ku qoran iyo dhalashada qofka ay ay muxuu ahaa leeyihiin dhulkau leeyahayba aysan islaheen sidoo kale tageen siinka dheer soo maa muhiimaddu marka waxay tahay maxkamadda waxay soo qortay dadkaas qaxooti waaya ha laga saaro maxkamadda racfaanka gobolka shabeellada hoose way mahadsan tahay waxay way xaqiijisay kadibna waxay tiri dadkan waa dadkii milkiilahayaasha ahaa ee dhulka iska lahaa qaxootina ma aha waa laga gardaran yahay waana kansal garaysay qaraarkii nasiib daro maxkamadda sare ee maxkamadda sare ee ee go- ee muxuu ahaa southwest waxay ku dhaqaaqday wax jariime ah racfaanka ee gobolka shabeellada hoose ayaa markay aragtay dadkan inay yihiin dadkii asalka ahaa dhulka iska lahaa deegaanka ahaa soo jireenka ahaa laga soo gaaray ayay kansashay qaraarkii maxkamaddii hore ay soo saartay waxayna caddaysay in ay dadkaanu qaldan yihiin ciddii dacwo qabtana dacwo la ysla tago Een, waxaan u soo jeedinayaa madaxweynaha een, koonfur galbeed ee cabdicasiis haddii arrintan lagu qariyey ee maxkamadahaaga ay rabaan inay maamulkaaga cadaalad darrada intaa la eg iyo foolxumada intaa la eg inta ka hoos sameeyaan ayaga ku qaraabtaan haddii ay rabaan ka gaar maxaa yeelay adigaa u dhaartay adigoo ilaahay ku weydiinaya xukun ma ma la dhihi karo arrintan waa arrin aada u foolxun haddii in mugdi lagu gaara la rabo wixii dhacaadhacaaya dhaawac iyo dhimashaa hadda jirta dadka waa lagu soo duulay gurigoodiyaa loogu yimid qofkana waxaa xalaal u ah in haddii mahantidiisa loogu yimaado uu ku dhimana inuu ku dhintaa xalaal ah weliba hadduu ku dhima waayo waa dayuus haddii hantidiisa sifo aan sharci ahayn loogu yimaado oo dulmi ah haddii sifo xaqa loogu yimaado haa tan kale madaxweynaha qaranka waxaa usoo jeedinaya madaxweyne mar alla markaa adiga timaada dad dhulkan lagu soo yaacaya waa la fahmi la-ay calaamad su-aal badan ay dadka saarayaan waa ku wareersan yihiin wax badanay iska weydiinayaan dhul jibis iyo dhul boob iyo howlo badan oo horor dhulnimo ah aa soo badatay madaxweyne arrintan sumcadaaday taabane adigay ku taabane arrintaasaan codsanaynaa oo weliba adkaynaynaa oo aan haddii tan oo kale dhacday ee deg deg wax looga qaba waayo dulmigeeda waxa ay dhalayso horta waa laba arrimood waa midda koowaad dadkan horta waxoodii waa waa ku dhimanayaan meeshaasna dhibaatada ka timaado waxaa la weydiinayaa ninka warqadaa waxba ka jirin ee feega ah soo qoray هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو السلام hagaag faarax abdulqaadir oo ah wasiirka waxbarashada ee dowladda federaalka ayaa shaaca ka qaaday in dowladaha reer galbeedka ay aad uga walaacsan yihiin xaaladda amni ee haysata xukuumadda fadhigeedu uu yahay magaalada muqdisho waxa uu sheegay in mar weliba oo uu ka qayb galo shirarka caalamiga ah ee ku saabsan waxbarashada ku dhisan manhajka reer galbeedka la weydiiyo su'aalo ay ka mid yihiin in ay amni haystaan markaan aniga adduunka la hadlo oo aan idhahdo waxbarashada soomaaliya waxaana lagala qabto su-aasha koowaadee la i weydiinayo maxaad u malaynaysaan inay tahay su-aasha koowaad waxaa waay, wasiir adiga ma nabad qabtaa are you safe wasaaradda aniga aan ka shaqaynaya ayaa la soo weeraray argagixisa soo weerartay boqol iyo soddon qof ayaa lagu dilay su-aasha labaadna waxaa waaye are you going back ma meeshayaa ku laabanaysaa marka meeshaasaan joogaynaa haddaanan argagixisada iska qabaa هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو
guud ahaan caawa intaas ayaan ku soo gabagabeynayaa barnaamijka dhammaanteenaba sidaas iyo fi amaanillah wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu هداني إلهي بعيد العمى لدين عظيم هو